barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan oo aad nagala socotaan v o a somali com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa axad toddobiyo tobanka bisha juun sannadka laba kun iyo sideed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka maantana waxaa idinla socotanaya anigoo maxamed cabdi iyo jacfar kowkaay
aragtideyda qaabkaan ku waayey wax aan la dhashay oo igala soo bilowday uurka hooyo anuu naafanimadaas ay ugu jirto aan kula soo biiray ifka dushiisa laakiin alxamdulila markasta anuu ilaahay tala saaranayo ayaan imaanayay musaabaqada ama tartankaan kasoo qaybgalayay su-aalaha markaas lii weydiiyanay waan ka jawaabayo waan akhrinaya qur-aankiisa oo meeshii lii weydiiyo saas ilaahay igu saaciday inaan kaalinta kuwaad ku galo kaasi waxa uu ahaa wiil indhahala oo tartan qur-aanka kariimka ah oo magaalada muqdisho lagu qabtay ku guulaystay waxaad sidoo kale maqli doontaan barnaamijkii ciyaaraha iyo weliba qodobo kale oo ay sidoo kale ka mid yihiin dhinacii heesaha
wararkaasi iyo qodobo kale ayaannu idiin haynaa marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
markab lagu magacaabo aquarius oo ay leedahay hay-adda dhakhaatiirtan xuduudda lahayn ayaa waxay badbaadisay dad muhaajiriina kana badbaadisay xeebaha libiya toddobaadkii hore hase yeeshee waxaa dadkaasi inay qaabilaan diiday dalalka italy iyo malta hase yeeshee axadda maanta ayaa markabkaasi u gaadhay dalka sbain markabkan ayaa waxa weeliyey laba doonyood oo garab socday waxaana markabkaas aquarius dadkii saaraa ay gaadheen magaalada valencia axaddii maanta dadkan ayaa sheegay inay aada u daalan yihiin oo ay rafaadsan yihiin laakiin lagu soo dhoweeyey magaalada valencia iyagoo ku yeedhay soo dhoweyn aada u weyn luuqado kala duwan iyagoo ku hadlaya
warbaahinta dalka sacuudiga iyo weliba kuwa raacsan xuutiyiinta gacanta ku haya inta badan dalka yemen ayaa sheegtay in isbahaysiga carbeeda uu hogaamiyo sacuudigu ay duulaan dhinaca cirka ah ku qaadeen axaddan maanta ah gegida diyuuradaha magaalada xudeyda ee dalkaasi yemen xilli isbahaysiga iyo weliba ciidamo luga oo uu taageero ay isku dayayaan in ay gacan ku haynta magaaladaasi si awooda xuutiyiinta kala wareegaan wakaaladda wararka saba ee xuutiyiinta raacsan ayaa sheegay in diyaarado isbahaysigu uu leeyahay ay shan goobood garaaceen oo uu ku jiro garoonka diyuuradaha ee magaaladaasi xudeyda sidoo kale warbaahinta isbahaysiga taageerta ayaa sheegtay in gegidda diyuuradaha magaaladaasi duulaan lagu qaaday xudeyda ayaa muddooyinkan bago'doon ku jirta waxaanu isbahaysigu doonayaa inuu gacan ku haynteeda kala wareego xuutiyiinta
duhur wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin balkaad weli nagala socotaanna waa v o a washington haatanna waxaad kusoo dhowaataan barnaamijkii hibada iyo hal abuurka oo toddobaad walba maanto kale aad dhegeysataan maantana waxaa inoogu imanaya magaalada muqdisho waxaana inoo hayo waryaheena cabduqaadir maxamed cabdulle
waad meel kastoo joogtaan kuna soo dhowaada barnaamijka hibada iyo hal abuurka toddobaadkan waxaynu ku eegi doonaa wiil dhallinyaro ah oo aragga la balse leh hiba hal abuur oo ilaahay si gaara u siiya taasoo ah xifdinta wuxuu ku tartamay qur-aanka kariimka boqoltoban iyo afarta wuxuuna hadda kaalinta koowaad ka gala tartan ay qabtay hay-ad u dhaqdhaqaaqda daryeelka dadka naafada oo ay taageero ka helaysay hay-adda hormuud foundation wuxuu marayaa sanadkii ugu dambeeyey jaamacaddiisa wuxuuna waxbarashadii caadiga ku soo qaatay magaalada muqdisho iyo gobollada soomaaliya haddaba wiilkan dhallinyarada oo lagu magacaabo maxamed nuur qoobey maalinna muusan u arag inuu ka duwan yahay kuwa aragga leh sidaas ayaana keentay inuu yahay qof leh hibo gooni ah taasoo ah xifdinta oo isagu si gaara ilaahay ugu hibeeyey toddobaadkan ayaan barnaamijka ku marti qaadnay wuxuu nooga sheekayn doonaa hibadiisa halabuur ee maxamed ku soo dhowow v o a الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد horeen horta waxaan umacel- waxaan mahad celinayaa een, maamulka v o eda iyo shaqaalaheeda wariyaasheeda dhammaan waan u mahad celinayaa Een, midda labaad haddaan u guda galo su-aasha ay weydiisay een, ani aragtidayda way- aragtidayda qaabkan ku waayey waa qaab iska dabiiciya oo aan wax aan la dhashay oo igala soo bilowday uurka hooyo anuu nuqsaantaas ama naafanimadaas ay ugu jirto aan kula soo biiray een, ifka dushiisa marka sababahaas waa sababo kasoo bilowday een, waa u laabanayo xaggii iyo uurka hooyo marka alxamdulilaahi wax hadda dhibaato aan ku qaban ma jiraan ilaahay oo i nicmeeyey maasha allah waan gartay Eh, maxamed soo barbaaritaankaagii waxbarashadii asaasiga ahayd oo dugsi qur-aankii baad bilowday Eh, tartankan qur-aan akhriskane maanta kaantu kabaadaad gashay bal waxbarashadaadii dugsigan ku horey iga sheeg bismi illaahi raxmaan raxiim waxbarashadeedii qur-aanka een, asaasiyan horta ani waxaan kusoo koray meel tuulo ah oo qarya oo degmada waxoogaa ka baxsan dugsiga qur-aanka xaggaas halkaas ayaan kusoo xeediyay alxamdulilah dugsiga qur-aanka adiga anoo da-da een, toban jir camal ah ayaan dugsiga qur-aanka aligeeyey alxamdulilah macalinkii markaas qur-aankii bara macalum aadan een, ayaa aada i gacan qabtay markaasna xoogaa aragtideyda aniga een, waxay ahayd haddaan si gaara ugu laabto een, araga hal mar igama wada tegin markan yaraay waxaan maalintii aad baa wax u arki jiray laakiin habeenkii ayaana wax arki jirin marka waxaa ii suurto gashay markaas inaa maalintiina loo xiga qorto een, habeenkiina markaas dugsiga aan xifdiskayga wixii aan aan kala akhriyo laakiin alxamdulilah markii hore aan yaraay waxaan qori karay looxeyga maalinkii aanaa qoranayo maanaa baadiyaha dhaqanka taqli oo dhaqanka baadiyaha waxaa weeyaan ardada dugsi qur-aanka waxay wax ku bartaan looxaan sida hadda magaalooyinka oo oo bugaagta hadda ay wax lagu barta mahan oo lo- bug- eh, iyo buga qal wax lagu qoro xaggaas loox ayaa lagu qortaa iyo qad sida dhaqanka soomaalida oo hajiraba marka waa ii suurto gashay markaas inaan aniga qur-aankii aan qorto aan looxii aan ku xifdiyo saas ayay ii ahayd alxamdulilaahi anaa qoran jiray qur-aanka saasaan leega dhegeysan jiray macalinkiina aad u gacan qabi jiray khayr alla siihe marka araggu waqti waqtina buu sii yaraanaya miya goormaada wadaysa arag aragga een, markastoo cumrigeeda da-deeda sii kordhabo asigoo sii dhacay macnaa meynus ayaa kusii dhacana hoos ay waxba kasii jarmaya dhaqaatiirta oo indhaha oo markaas soomaaliya joogta oo lee keenin waxay dhaheen inta adda araggiisa ma in loo xafday maana in neerfaha gudaha oo la shaqeeyo maskaxda cas oo macnaa dareenka dareenka aragga qaabilso maskaxda la shaqeeyo gudaha neerbahaas ayaa naafoobay dhaheen laakiin muuqaalka saro indhaha waa caadi marka araggiisa intaas ayuu ku ekaan maana wax usoo ziyaada ma lehdha marka een, mar kasta oo aan soo weynaado da-deed soo kordho een, araggeygan waxba kasii dhini maayo marka saas ahayd oo qur-aanka mar ah.
Eh, meesha u socda waxaa waaye in hibo ilaahay ku siiya inaad ukhafdiso marka waxa marka laguu sheego ma dushaad ka qabataa hibadanba nooga sheekeen
alxamdulilaahi een, xifdiska xifdiska marka laga hadlaa laba loo kala hadlaa qaybna waa qayb hibaha qofka ilaahay la dhaliyo qaybna waa qofka oo si- macnaa xifdis oo qofka kasbado marka waxaa is leeyahay xifdiskeyga inta badan waxuu ahay aniga alxamdulilah wuxuu igu- igu- ilaahay ugu maneeyey ama ilaahay ugu saaciiday dad walaalaho ila dhashayn iyo dad aan isla deganahay ama arday aan isla nahay ayaa casharada ila xifdin jireen igu celceli jireen markaan iga- qacda koowaad ama marka koowaad la sheego hore kamaan qaban karin laakiin waan ku celcelinay xasba celcelintaas ayaan ku xid- kusii xifdinaya saasaan maskaxda kusii gelaya markasta oo waxaa markaas xifdiyo saas maskaxda igu gelaya waan gartay tartan baad ka qayb gashay eh, bisha barakeysan ee ramadaan eh, qur-aan akhris buu ahaa dadyo badan baa kula tarsamay laakiin kaalinta koobaad kusoo baxday bal iga sheekaysay ahay
Een, alxamdulilahi horta tartan marka la dhahayo qofka is- isma qiimeyn karo marka uu tartan waa iska iska duruuf iyo adiga waa iska cabsi badan yahay laakiin alxamdulillah markasta anoo ilaahay tala saaranayo ayaan imaanaya musaabaqada ama tartankan kasoo qaybgalayay Een, su-aalaha markaas lii weydiiyanayo waan inta badan waan ka jawaabayo waan akrinaya qur-aankiis waa meeshii lii weydiiyo adiga saddex su-aalaha qofkii la weydiinaya saddexda su-aalkiiba bog oo ahay alxamdulilahi inta badan ilaahay wuu iwaafajiyey inaan akriyo marka tartankaas saas ayuu iskaa waa adi waa maraaxishaas oo soo maraayo saddex marxalo ah, kuwa- marxalada koowaad iyo labaad iyo tan saddexaad oo finaalka lagu kala baxay intaasba ilaahay subxaana watacaala towfiiqdiisa iyo- iyo macnaha galladiisa ayaan kusoo gaaray iyo thu- macnaha kadibna dadaal ani aan bixinayo oo aan- qur-aankiina muraajaceeyo maadaama inta badan aan xifdisanaa qur-aanka boqolkiiba afarta tartankan oo qeyb qeyb qur-aanka ka tirsan oo shan iyo tobanka juz oo hoose ayaa lagu tartama marka xifdiskeygaas ayaan inta badan soo akhrin jiray ilahina waa talin saaranay saas ilaah igu saaciday inaan kaalinta kuwaad ku galo
waan gartay waxbarashada asaasiga caadiga ahaa dhigatay jaamacad baad maraysaa sanadkii ugu dambeey laakiin dugsigii hoose dhakhayo saraan rabaa inaan u imaado dadka aragga laa ma jiraan iskuulo gaara loogu talagalay maxaa kuu suurogeliy alxamdulilaahi waxbarashadeeda asaasiga an waxaan soo dhigtay dugsi hoose dhexe sare ilaa jaamacad oo maanta aan ka qalin jibinayo oo imtixaankii ugu dambeey maanta mar dhow usbuuc kahor io dhammaaday alxamdulilah waxbarashadeeda marka maadooyinka way kala baxaan qaarna waa xifdis qaarna waa maadooyinkan la dhahayo xisaabaadka waxa ku saabsan dhammaantood ani maadaama aan ahay qof hadda aragla dariiqadii ama fartii bareelka ayna mutawafir ku yahan khaasatan qof aan gobolka soo bareelka nolosha loogu talagalay meel kasta ayna diyaar ku ahayn waxaan sameyn jiray ani waxaan ictimaadi jiray xifdiskaas maadooyinka waxaa ila diyaari jiray dad aan isku ardayn aanaa isku galaasnahay oo isla dhalanay waxaabadaas la joognay ayaa ila diyaari jireen marka waqti badan ayaa waxaan ku bixinayay inaan xifdiyo waxaa casharada aan soo qaatay imtixaankane waxaan ku geli jiray qaab oral ah ama qaab oo laga qaadayo qof ay soo hor fadhiisanayo su-aashii warqada ku qornayd ayaa la weydiinaya annagoon ka jawaabay waa laga qori markaas saas ayaa imtixaan kusoo geli jiray marka waxaa ani ilaahay ugu kaalmeeyey xifdiskaas aan xoogga saaray iyo allahumustamacnaha allahu almustacaan iyo dad walaalo ah oo qaar wax ila dhashay iyo qaar kale waxbarashadan ku walaalownaba ay garab igu siinaya inaan maadooyinkayga xifdiyo markastana waxaan ka mid ahaa ardada xeeto kuraasta hore ama maraakiista kaalmaha hore iskoolada kasoo galaya meeshan dhiganaya
dugsigii saraan dul istaagaya afar maado adag baa lagu dhigtaa oo la yiraahdo scientific subject la isku yidhaaho biologigii fysigiskii chemisterigii iyo xisaabteed og tahay adag marka sideed uga soo gudubtay mar haddaadan jirin arag
dugsigii sare intaan lasoo gaarin horta waxaan ka horeeya marxalada la dhaho macnaha dugsiga dhexe oo ayado xisaabaadka iyo xooggeeda ay kusoo bilaabanayaan marka xisaabta ayada waxa weyaan waxay leedahay rulis ama sharciyo la xifdiyo sharciyo oo xisaabtii lagu dul dhiso kow ani waxaa xifdin jiray qaacidada ma xisaabtan lagu xalinayo qaacidadaas ayaan xifdinayo qaacidada markaa xifdiyo waxaa ii fududeed inaan xisaabtii ku dul dhisto markaas anisaan iigu fududaat marka waxaan samayn jiray markaan layliska ama su-aalaan ka shaqaynayo qofka ila jooga ayaan u yeerinay ii qoraan le su-aashan xalkeeda saas ii qor saas ii qor saas ii qor saas saasaan kusoo xalin jiray marka alxamdulilaahi dugsiga sare markaan imaadana sidoo kale afartii markii hore sayniska waa isku duuduubaa loo qaada jiray xisaabtana gaar aheyd laakiin dugsiga markay imaado way kala baxeen biology chemistry iyo iyo physics iyo math ayay noqdeen biology waa si waa iska xifdis waa si waa macnaha wax hadda calculation iyo waxyaabo badan oo la furfuraa ma laha laakiin xisaabaadka kalena sidan oo kii hore usoo dhaqmi jiray oo sharciyada ay xisaabtan ka duuleyso ka horta mawduuca guudan macalinka intuu sharxaan fahmay marka macalinka sharxaadda dhammeeyo waxaan ardada isla oo isku cashirka nahay ayoo oo qoreen ayaan ko waxa ka fahmaya marta amiladii oo macalinka ka shaqeeyay amilada markay xalkooda ay siiyaan anna waxaan ku duldhisana markay qaacidooyinka xifdisanay iyo asiladii laisku diray leylisi laisku soo diray ayaan saas ku xalisana marka alxamdulilah ayadana hadda wax caqabada kalama soo kulmin oo ilaahay uu ii sakhiray dhankaas marka laga hadlaayo cashar diyaarinta iyo cashar ka shaqaynta iyo waxaas dhan ilaahay alxamdulilah ilahay uu ii sakhiray caqabado fara badan oo dhankaas iga qabsan lahay waxaa ilaahay iga sakiray waxaan garab waxaan haystay markaas ii diyaara oo durusta iyo cashareed ila diyaarinaa
waan gartay dugsigii sare markaa ka timaado jaamacadda timid daban jaamacaddu waa meel shaqo badan qaacidana lama lama xifdinay markan marka sideed ayadu ahayd
duruusta ama casharada la qaadana horta laba ay u kala baxaan qayb waa cashar guudoo fahma u baahan iyo qayb qodobo la xifdinaa leh qodobada guud oo xifdiskan waa xifdinay qaybta aan fahamka u baahanne waa iyadana fahamkaas guud aan inta ka qaato qofka isla akhrinayna adii saddex afar mar shan mar waxay noqoto ayaan iskula celinaynaa saasaan ku fahmaya hadhowt markii imtixaanada imaadaanne waxaan adeegsanaa markaas wixii qodobo xifdisanayn haddii imtixaanku imaadan waan ka shaqaynay waxaan xifdisanaynoo faham guud u baahnayna fahamkaan haasaan ugu jawaabay saas ayaa ilaah igu saqreedan maxamed nuur goormaad ogaatay inaad leedahay hibadan waqifdiska ama hibadan gaarkii aada uga duwan tahay dadka araggalla
qof walba horta maxaa la duruufta ayaa macallinka baniaadanka ah macnaha bina- biniaadanka waxaa macallin u ah bii'ada iyo deegaanku ku nool yahay marka maadaama aan aan heli karin maxay too qalabkii baraalkii iyo een, kumbiyuutaraadkii iyo wixii yaaba kale atabaabkii wax lagu qoranayo farta baraalkii in lagu qoro kadib qofka gacanta uu ku akhrin lahay oo saas ku xifdi lahay maadaama aan heli karin aan waxaan ictimaaday oo xoogga saaray een, xifdiskaas ilaahina wuxuu ii sakhiray inaan ardayda aan isla cashare isla diyaarsanayn iyo kuwii kaleba inaan mararka qaar aan noqdo qofka ugu horeeya fasalka kaalinta koowaad soo galo oo saas in badan aan minxooyin iyo ilaahay igu soo sakhiray aan kusoo guulaysto marka xifdiskaas waxaan ogaaday adiga yaraanteeda markaan soo bilaabo qur-aankii markaan soo dhameeyey qur-aanka xifdiyaba waxya- waxyaaba kaloo dhan ilaah uu ii sakhiray qur-aanka xifdintiisa laakiin asal aheyd aa ku aheyd waan gartay hibooyinku eh, ilaahay qof walba siba uu siiyaa marka adigu maadaama aad ukhifdiso oo hibadaad ukhifdis ay tahay dad badanoo kula mid ahaa nolosha aaminsanayn oo naafanimada maaragtay u arka inay nolosha ka hareen ma la wadaagtaa
Ah, nacam haa haa anaa ragga ama dadka ani ila midka ah horta bulshada soomaaliyeed markaan si guud ahaan ugu ugu laabto guud ahaan qofka hore waxay ka aaminsan yihiin inuun waxna qabsan karin waxna la baran karin tusaale ahaan ani markaan hadda dugsi hore usoo gudbayo haddaan wax yar yacnaa waaqaca bulshada soomaaliyeed aan kala- aan ku laabto een, markaan dugsi sare dugsi dhex aan soo dhameeyey oo marxalada sare aan usoo gudbayey ani gobol ayaan joogay markaan xamara usoo wareegaya marka een macnaha waalidkayga mid ka mid oo xamar soo aaday ayaa iskool soo raadinay iskoolka marka uu la- uu la hadlay wuxuu dhahay qof noocaas oo noole oo maxay too xa- dugsi sare usoo gudbaayo ayaa rabaa inaa iskoolkan keeno marka su-aale ugu ugu muhiimsanaad la weydiiye waxaa- waxaa qofkaas oo xisaabaadka uu shaqeyna soo saan uu shaqeyna asina wuxuu ku qancinaya markastoo qofkaas inuu la qabsan karo oo bulshada la nool yahay oo bal iska dhaaf inuu een, fasaladiisa oo kaalinta kooda usoo galo waxaas dhan een, laakiin bulshada soomaaliyeed markay waaqec arkaan ee qofkii inuu socon karo arkaan ay fahmaan inuu dhaqaaqi karo ayagoo garab istaagaan laakiin marka koowaad in laga dhaadhiciyo ama ay fahmaan qof horta in wax qabsan karo soomaalida waxay dhahaan marka adi taada markaad tiisa qabso macnaha dareeraad tu kale ku daro macnaha waxay ka wadaan qofka asi markuu socdo oo si dhaqaaqo bulshadii kalena oo asi- anus- asina wuxuu atari karaa wixii ka dhimana waa la dhamaystir karayaan marka markii ay bulshada ay arkaan een, khaasatan dadka aan isku galaaska nahay ama een, maamulka meesha aan joogo iskoolka ama jaamacadda waxay ahaataba markay arkaan inan aan socon karo oo casharada aan soo diyaarinayo cashirada aan ka eh, maxaan ahay, soo soo xifdinayo ama soo weelaynayo ama soo diyaarsanayo markaas ayagana waxay dhiirigelin iyo maasha allah ayaga waxay garabkaasi ku siinaan midda kale maasha allah hadda eh, soomaaliya isbedel xoogaa wuu ka jiraa oo farti baraalka iskoolo way soo biireen hadda iskool alnuur dhaha xamar ku yaalo Eh, rag badan hadda indhoolyaal wax ka bartaan oo dugsiya sare ka galeen oo maanta eh, horumarkaas soo jira laakiin anaga khaasatan markaan soo bilaabay oo ye- barnaamijkaas maanu jirin khaas- deegaanka aan joogo maanu ka jirin een, dad naafaha hadda badan oo markaas isu meel aan jooginin ma- isku joognin ma jirin laakiin xamar markaa imaaday oo bulshada aan dhex galay oo dadkii naafada waxbarana arkay inta aniga oo dhi- oo isla hadalna waa dhiirigeliya bulshada kale oo ku dhex noolahay arga qabtana ayagaaba arkaan inaan socdo maasha allah ardayda aan ka mid ahay oo iskoolkaan ka harin oo dadka uurmuudkaan ku jiro markasta saasaan kusoo muan Eh, hibadaada hal abuuree dambe hadda tillaabooyin badan baa soo qaada noloshii waad kusoo guulaysatay xaggee ka aadi doontaa halkan
alxamdulilaahi qof walba oo adduunkan jooga wuxuu leeyahay higsi iyo meel uu macnaa u socda ayuu leeyahay aniga waxaan rajaynayaa maadaama hadda aan jaamacad dhameeyey jaamacaddaas eh, qaybta aan baranayna ahayd qaybta kuliyii shareeca ama shareecada ahayd in aan shareecadaas sii barto hamiga aan leeyahay ugu sareyn waxaa weyaan inaan een, gaaro een, meesha ugu sareyso hadda shahaad caalam la qaato ama b h d inaan insha allah aan ku sameeyo qaybta aan hadda aan bartay oo shareecada ah ayaan aada u rajaynayaa inaan shareecada si fiican usii barto oo ummadan soomaaliyeed inta ani ila midka ah oo naafada arga la iyo qaar kale oo naafada kale ah iyo bulshada kale oo arga qabtaba inaan baro ummadda si usii faa'iideeyan inta nolosheeda ka dhiman aan diintaas usii shaqeeyan hamigay intaas weyaan
waan gartay ma jirtaa fariin aada diri lahayd oo hal abuurkaaga ama hibada ilaahay ku sii aada uga faa'iideynayso eh, dadka araggala Een, dadka araggala intaan horta fariin aan u dirin waxaan jeclahay bulshada soomaaliyeed si guud ahaan inaan u diro fariin ah een, qofka soomaaliyeed oo araggala ama naafada kale ah oo jirka intiisa kale naafo ka ah waxa weyaan waa qof wax qabsan karo oo socon karo oo macnaha hamiga aad adiga shaksiyan oo adoo arag qaba aad leedahay asina yeelan karo oo bulshadii kamid noqon karo marka bulshada soomaaliyeed naxariista aad idigu jirto waxaweyaan wax usoo gudisaan qofkii inaad ku dhiirgelisaan oo inuu hormaro oo horumar sameeyo oo bulshadii kasoo mid noqda ku dhiirgelin laakiin in badanoo maanta bulshada soomaaliyeed dhibaatada ka jirta waxaweyaan qofkiiba hadduu marba arag beelo ama si kale u naaf u qabto waxay u maleeyaan inuu macnaa adduunyada wax uu ka qabsan karin oo noloshii uun ka qayb qaadan karin oo waxna uuna baran karin ayay aaminsanyihin marka naafada soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa anaga kow shaqada noo taala waxaa weyaan maanta in aan tusno ummaddeena soomaaliyeed in aan horumar samayn karno in aan bulshadii aan ka qayb qaadan karno horumarkooda si guud ahaan si gaar ahaaneed qof walba meeshuu joogo inuu horumar ka samayn karo in aan tusno oo anaga dhiirino bulshada somalia haddaan anaga dhiirino ayagana inta dhiman waynala dhamaystiraya marka waxaan leeyahay aan dhaqaaqno aan jiifkaan ka kacno mas-uuliyiinta ama dadka naafada dadka macna walaayadooda haayo ama waalidkooda ahaada ama walaalooda ahaadaanne ayagana waxaa xil oo ka saaraya qofkaas maanta inay ay macnaa garab siiyaan ay ku dhiirigeliyaan waxbarto beri maalinta qiyaamo waa la weydiin doonaa hadduu qof asiga uu dhalay ama waalid walaalkiisa oo la joogo hadduu jahalnimo ku dhinto maalinta qiyaama ilahi hortiis waa lagu weydiin doonaa qofkan xaq wuxuu leeyahay inuu nolosha ka qayb qaato inuu waxbarto ayuu xaq u leeyahay marka waxaan leeyahay bulshada soomaaliyeed ha ka kacaan jiifka han dhiirigelin walaalahooda soomaaliyeed maanta bulshada soomaaliyeed khaasatan dadka argala waxaa lagu qiyaasay inay ka badan yihiin intaasoo kun ay ka badan yihiin inta maanta waxbarataane waa inta in ay dhiirigelisay iyo in waxbarashadii fahantay ay heshay laakiin maanta inta xaafadaha lagu haayo oo weli aan fahmin waaqac jiro ayaa ka badan inta maanta soo baraarugtay marka intaas waalidkaas ama dadkaas ehel ku ah waxaan leeyahay dadkaas naafada meela ku cilaysin hala soo saaro masaajida halagu soo xiro iskoolada jaamacada halagu soo xiro hal dhiirigelin adinkana ajar fara badanaa ku helaysiin maalinta qiyaamo oo ilaahay darajadan kor u qaadaya ayagana adduunya aakhira way ku shaqaysanayaan horumar ay ku gaarayaan waxaan jeclahay in aan u mahad celiyo dadkii aniga si khaasatan isoo garab istaagay macalimiinteedii laga soo bilaabo macalinkeyga dugsiga laga soo bilaabo macalimiinteedii madarasada iskoolka shiyuuqdeedii masaajidda dhammaan raggii ardadahan wax isla baranay oo habeen maalin iyo garab istaagnay oo igu dhiirigelina inaan waxbarashada heer fiican kasii gaari karo oon socon karo igu dhiirigelina waxaan leeyahay dhammaantiin aad baan idigu mahad celinaya adduunya aakhira waxaan leeyahay waxaan idin rajaynayaa inaad gaarteen darajo sare maasha allah dadka naafada maanta u istaagay howlahoodana ayana waan u mahad celinayaa aad baad u mahadsantiinaa leeyahay howl u baahnaad loo baahnaa waajibkiin ahay ayaad gudateen inta kalena waxaan dhahay bulshada soomaaliyeed inay ayadana ku daysan doonaan inta maanta u istaagtay jazaaku aad baa u mahadsantiy waana salaamaya dhammaantiin intaas ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijka hibada iyo hal abuurka ee barnaamijka dhallinyarada v o
cabdiqaadir maxamed cabdulle ayaana nala socodsiinayey barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha waxaa la diyaara maxamuud mascade
waan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha idaacadda duhurnimo waddamadii afrika koobka adduunka uga qaybgalaya ilaa iyo hadda saddex waddan ayaa ciyaaray saddexdaasi midkoodna guul ma aanu helin weliba kii ugu dambeeyey habeenkii xalay ahaa ayuu ciyaaray oo wuxuu ahaa xulka qaranka ee nigeria oo laba yeebar waxaa kaga badiyey xulka qaranka ee koroweshiya labada gool mid ka midii waxauu ahaa iska dhalis oo toreeta ayuu ahaa waxaana iska dhaliyey ciyaaryahanka qadka dhexe uga ciyaara nigeria ee la yidhaahdo itebo halka goolka kalena uu ahaa rigoore uu saxiixay koroweshiya ciyaaryahanka la yidhaahdo lokomadrej oo isagu ah kabtanka islamarkaasina nambarka tobnaad u xirta xulka qaranka ee koroweshiya maalmihii lasoo dhaafayna waxaa afka ciidda loo daray waddamada morocco iyo masar oo kulamadii ay ciyaareen min hal gool iyo waxba lagaga badiyey nigeria ayaa noqonaysa waddankii ugu dambeeyey ilaa iyo hadda saddexda kooxood ee soo ciyaartay oo iyana laga badiyo la arki doonay haddaba waddamada tunisiya iyo senegaal kulamada ay ciyaari doonaan maalmaha soo socda haddii ay natiijadoodu ka badanaan doonto saddexdii dal ee hore ee ka soo jeeday qaaradda afrika waddanka argentina ayaa habeenkii xalayha isaguna kulan adag waxay iskaga hor yimaadeen waddanka iceland iceland ayaa dadka ku nool waxaa lagu qiyaasa amaba dadka islandarka ah inay tiradoodu gaarayso saddex boqol iyo konton kun oo muwaadin waxaa cusid mudan xulka qaranka ee argentina inuu ka mid yahay wadamada kubadda cagta ee dunida aadka lagu qiimeeyo weliba koobkanna laba mar hore usoo qaaday waxaa intaa u dheer argentina waxa ay ku laafyoonaysaa xidigo caanka ah dunida uu horkacayo ciyaaryahan leonel messi wiilkii mucjisada ah ee kooxda kubadda cagta ee barcelona walow haatan maalmahan culayska culaysku ku soo badanayo oo weliba laleeyahay ciyaaryahankani markuu qarankiisa tago waxa uu noqdaa shimbir biyo ku dhacday habeenkii xalay ahaana kama soo raynin oo waxa uu garoonka kala baxay wejigabax kadib markii rigoore loo dhigay qaybtii dambe ee ciyaarta uu ka badbaadiyey filim sameeyaha goolhayaha u ah xulka qaranka iceland ee hollerson waxaa xusid mudan ciyaaryahan leonel messi in uu fursado badan isku dayey inuu u abuuro kooxdiisa oo goolo lagu dhalin karay hase ahaatee difaaca birta iceland oo iyagu ciyaarihii qaaradda yurub ee laba sano ka hor waddanka faransiiska lagu qabtay wacdaro ka dhigay inay weli yihiin xul adag oo aan sahal looga badi karin si kastoy tahayba xulka qaranka ee argentina hal dhibic ayay garoonka kala hoydeen beru iyo denmark ayaa waxaa la odhan karaa waxaa dhex maray kulankii ugu xiisaha badnaa ilaa iyo hadda ciyaaraha kubadda cagta ee koobka adduunka ee lasoo ciyaaray xulka qaranka ee beru walow rigooro loo dhigay haddana rigooradaasi qaybtii hore waa ay iska khasaariyeen oo shabaqa lama aanay helin oo weliba ciyaaryahanka nambarka sideedaad u qaatay xulka qaranka ee beru kubadda cirka ayuu mariyey denmark waxa ay wataan wiilka caanka ee ericson oo isagu ah laacib aan la qiyaasi karin sida uu banooniga ugu xaragoodo waxa uuna kubad uu u dhigay ciyaaryahan yuusuf bolson uu ciyaaryahan bolson la helay shabaqa halkaas gool iyo waxba ayayna ku badisay xulka qaranka ee denmark walow beru ay kubad wanaagsan soo dhigtay haddana uma aanay suuro gelin in ay si wanaagsan u dhammaystiraan faransiiska iyo wiilkoodii ay ku duulayeen bogbo isaguna maalmahan culays dhinaca saxaafadda weliba kuwa ingiriiska uu dusha ka saarnaa ayaa iska tuuray culayskaasi habeenkii xalay ahaa aan idhaahdee shalayto waxa uu u dhaliyey xulkiisa qaranka goolkii guusha oo labiiyo hal ayay austreeliya kaga badiyeen maantana waxaa la ciyaari doonaa kulamo aad u xiiso badan oo dabcan dunidu ay sugayso waxaa mar kale garoomada dib ugu soo noqonaya wadamada jarmalka iyo brazil brazil waxay la ciyaaraysaa xulka qaranka switzerland oo kulan adag ayay iskaga hor imaan doonaan ciyaaryahanada naymar cotinio iyo jesus oo sanadkan laleeyahay waxay suuro gelin karaan koobka adduunka inay rio de janeiro ka dejiyaan ayaa la arki doonaa awoodooda kubadeed inta ay laeg tahay markay foodis daraan switzerland sidoo kale costarica iyo serbiya ayaa iyaguna foodis gelin doona halka xulka qaranka ee jarmalka oo koobkan lagu loolamayo difaacanaya uu la ciyaari doono xulka qaranka ee mexico ciyaartaasi oo dabcan dad fara badan ay isha ku hayn doonaan dhegeystayaal xubintii ciyaaru waa nagay taatane kulan dambe waa mascadoo idila sidaa iyo nabadgelyo
aad iyo aad bu mahadsan yay maxamuud masacadoo nala socodsiinaya ciyaarahaasi waxaanu kusii saqaynaa gebagabadii barnaamijka dhallinyarada maanta heesay qaado farxiya fiska waa heesta ugu dambaysa barnaamijkeenna waxaa idinla socodsiinaya anigo maxamed cabdi jacfar kobka iyo bashiir abikar dhammaantain waxaan idin leenahay sidaas iyo duhur wanaagsan